sheekh yuusuf madaala oo ahayd markii labaad uu noqday guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada ayaa ugu dambeyntii xalay fiidkii muqdisho wuxuu ku wareejiyey halkii guddoomiyaha gobolka kaasuu kala wareegay guddoomiyaha cusub ee lasoo magacaabay maxamed axmed amiir duqa magaalada muqdisho cusub munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare xamse cabdi bare xubno ka tirsan golihiisa wasiirada xildhibaanada labada aqal guddoomiyaal hore usoo maamulay gobolka banaadir iyo marti kaleo lagu casuumay munaasabaduna waxay ka dhacday aqalka dowladda hoose xamar halkaasuu xilkuu kula wareegay guddoomiyaha cusub ahna duqa magaalada ee muqdisho maxamed axmed amiir guddoomiyaha xilka ka dega xalay fiidkii madaala ayaa ka hadlay waxqabadkiisii la xiriirtay labada sano saddexda bilood isagoo xusay intuu xafiiska joogay waxa ugu weyn uu ka tegay inay ahayd labaatan wado oo laamiya uu ka hirgeliya caasimada muqdisho qaarkoodna ay socdaan guddoomiyaha cusub ee xalay fiidkii xilka la wareegay maxamed axmed amiir oo si weyn isha loogu hayay hadaljeedintiisa ayaa ku bilaabay inuu doonayo muqdisho nabad ah muqdisho cagaaran muqdisho dhaqaalaheedu kobco iyo muqdisho dadku ay leeyihiin hadaf mid ah waxayse ahayd waxa sida weyn oo u dul istaaga dadkuna u danaynayeen in la helaahay muqdisho oo soo dooratahay guddoomiyaheeda gobol iyo duqeeda magaalo markay timaado in dalku ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah wuxuuna xusay kuna dhiiraday inuu yahay guddoomiyihii ugu dambeeye lasoo magacaabo oo hor yimaada dadka muqdisho maxamed axmed amiir guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada xala muqdisho kula wareega xilka ayaa intaasi ku daray inuu doonayo ka shaqeynta amniga caasimada iyo muqdisho oo nabad ah isagoo xusay in dadku yihiin kuwa gaari kara hogaankaasi maamulkuna iyagu ka go-o ujeeddadaydu waa inaan muqdisho ka dhigno meel nadiifa oo cagaaran oo lagu noolaan karo oo ay ku raaxaysan karaan dadkeenna haddaan qurxinno nabdayno meel qurux badan ay ku taallaa muqdisho adduunyadaa diyaar u ah inay na maalgashato maalgashigaasina shaqooyin ha nooga abuurmayaan shaqooyin hadday noo abuurmaanna nolosheennaa isbeddelaysa waxaa intaasi ka muhiimsan marka muqdisho waa inaan daadijinnaa talada iyo doorashooyin loo dhan yahay inaan qabanno si aan u helno ama aan u dooranno wakiiladeenna si aad ii beddeli kartiin aniga oo aanan ku xirnaanina in meel kale la iga soo magacaabo saas darteed waa inaan doorasho qof iyo cod u diyaargarownaa dadka muqdisho waxay xaq dastuuriya u leeyihiin inay doortaan ciddii aayahooda hogaamin lahayd sidaas darteed waa inaan anigu ugu dambeeyaa duq magaalo oo lasoo magacaabo ugu dambeyntiina ra-iisul wasaare xamse cabdi bar oo soo xiray munaasabada kooban ee ka dhacday aqalka dowladda hoose xamar ayaa xusay in guddoomiyaha cusub ee lasoo magacaabay maxamed axmed amiir uu noqon doono kii ugu dambeeyey ee lasoo magacaabo dadka muqdisho ku nool ee tiradooda lagu qiyaasahay afartan milyuun ay soo dooran doonaan hogaankooda markay timaado muqdisho iyo go-aankeeda hadalka ra-iisul wasaare xamse cabdi baruu ahaa mid si weyn markay timaado in dadka muqdisho wax soo doortaana wuxuu ahaa mid loo sacbiyo lagana dareemayo dadku inay rabeen rabitaanka la xiriira in iyagu wax soo doortaan markii ugu horreysay konton iyo shan sano kadib in dadkeenna loo celiya awood oo la yidhaahdo maayirkiinna idinku keensada guddoomiyayaashiinna idinku keensada wasiir arrimo gudo dambe oo wax soo borboskarayn doona ma jiri doono haddii ilaha ilaado madaxweynahana ma soo magacaabi doono haddii ilaa idhaado wixii amiir ka dambeeya waxaan rajaynayaa inay uu ku imaado doorasho dadweyne oo xor ah oo dadku ay soo doorteen haddii ilaa idhaado ama nin ha ahaado ama dumar ha ahaado qof soomaaliya oo aad soo doorateen oo aad u aragteen iska kingaday oo ballanqaadyo idiin sameeyey oo aad aragteen inuu wax idiin qabanayo ayaad soo dooran doontaan haddii ilaaha idhaahdo laakiin lama soo magacaabi doono konton iyo dhowr sano kadib waa guul weyn oo runtii la hirgeliyey oo dadka fursadda shacabka loo siiyey inay iyagu madaxdooda doortaan in madaxda laynoo xulo oo laynoo doorto waan ka daallay waxaa la soo gaaray xilligii aynu xuquuqda bani aadamka kale ay leeyihiin ama dadyawa kale ay leeyihiin dadkeenun ay yeelan lahayn kama duwanin kuwa nairobi jooga ee duqa nairobi doorta deedna uu sidaas u dhiso kama duwanin annaguna marka waxaa la gaaray xilligii caasimadani oo ahaan jirtay africa caasimadda ugu nadaafadda badan ee ugu qiimaha badan waxaan joognaa xilligii ay dib ugu noqon lahayd meeshii ay ka timid oo ah hogaaminta caasimadaha africa
muddooyinkii lasoo dhaafay markay timaado ka hadalka muqdisho waxay ahayd mid si weyn isha loogu hayay dhowr su-aalood oo weli dadka muqdisho isweydiinayaan tan koowaad ayaa ahayd maqaamka muqdisho midda labaadna waxay ahayd goormay suuragal noqon doontaa in dadka ku nool magaaladan ay soo doortaan maamulkooda go-aan gaarisuna iyagu kasoo go-o markay timaado in laga baxahi almashada markasta ka timaada villa soomaaliya la xiriirta inay soo magacaabdo guddoomiyaha gobol ahla duqa magaalada ee hogaaminaya markasta caasimadda cabdulqaadir okey v o a muqdisho